ee qandaraaska waddada laamiga ah ee u dhexaysa xarfe iyo jalam ee siddeetanka kilomitir ah ee ay u tartamayaan qandaraas qaatayaalka puntland ee jidadka in ma garanaysaaye kalsooni la muujiyo in ma garanaysaaye qof walbaba inuu cadaalad helaya uu filo in ma garanaysaaye qof walbaba mataqaanaa wixii ilaahay u qoray inuu helayo uu maskaxda geliyo qofku hadduu kalsooni muujiyo oo uu aamino in wixii uu helayo ay noqon doonto wixii mataqaanaaye uu ku tartamay iyadoo loo fiirinayo guddiye heerar kala duwanaha meesha jooga shirkadda qaadata waxay la imaan jirtay qalab cusub oo ay ugu tala gashay inay jidkaas ku dhisto ay ku kaabanayso keedii hore waxaan haysanana waa ognahay qalabka maanta aan haysanno marka waxa loo baahan yahay waxaa weeye si jidkaas ugu dhismo
bismi اllahi الرحmaan الرaxiim allahuma salli calىa sayidina moxamed wعalى alih وsaxbih waslem ugu horeyn waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay ilaahaygiina siiyey fursadda tan aynu ku dayactiranayno mid ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ee dalkeena puntland waa waddadaas halbowlaha u ah ganacsiga halbowlaha u ah isku socodka ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaaneed ummadda reer puntland waa kaabo dhaqaale waxay kaabaysaa amnigii waxay kaabaysaa dhaqaalihii waxay kaabaysaa ganacsigii waxay kaabaysaa horumarkii haddii aanu ku guulaysanno waxaan odhan karnaa waxaan ku guulaysannay mid ka mid ah mashaariicda ugu mudnaa ama ugu muhiimsanaa ee dalka laga hirgeliyo mashruuca kan waxaa wada maalgelinaya midowda reer yurub dowladda jarmalka iyo dowladda puntland saddexdaas meelood ayuu ka imaanayaa dhaqaalaha waddada tan lagu dhisayo waxaa jira guddi hoosaad oo khubaro ah maadaama waxaani ay tahay shaqo technical ah u baahan laba boqol iyo soddonka beige ee tender documentiga laynii soo diray in beige walba la dul istaago la fiiriyo sida shirkaddu ay usoo uga soo jawaabto waxyaabihii laga rabay maadaama ay u baahan tahay dad farsamo yaqaaniinah oo shaqadaas ku xeel dheer waxaa jira guddi khubaro ah oo soomaaliya ajanabi isugu jira oo waxa weeye evaluationka samaynaya markay sameeyaan resultiga waxay u soo gudbinayaan tender documentiga mashruuca iyagaa markaas dib u eegid ku samaynaya hadday ku qancaanna saxiixaya haddaysan ku qancinna dib ugu celinaya taa waxaanu samaynay in waxa weeye tuhun meesha ka baxo in shirkadda afartii naa shirkado waa shirkada puntlandah canshuur bixiyayaalah laydima kala jecla laydima kala nabca kulligiin waxaa tihiin muwaadiniin reer puntlandah waxaanu raadinaynaa idinkoo kulligiin wada mudan haddana shirkadda ugu mudnayd inay shaqadaa qabato marka waxaan rabnaa aqoon inay ku salaysnaato aysan ku salaysnaanin jeclaysi aysan ku salaysnaanin eex aysan ku salaysnaanin wax kale sidaas ayaanu ku heshiinay dowladdii puntland iyo muxuu ahto hay-addii g iz oo wakiilka ahaa dadkii deeqda bixinayay guddiga marka technicalka waa guddi farsamo shirkii coordination meetingkayna ugu dambeeyaan ku go-aansanay tender committeeguna wuxuu leeyahay last say haddii qoladaa technicalku aysan ku tender document tender committeeguusan ku qancin waxaa technicalku soo gudbiyey iyagaa arrinta dib u eegaya gacantana la gelaya marka arrimahaasoo dhan waxaa weeye transparenty iyo cadaalad iyo sinnaan iyo hufnaan inaynu helnaan rabnaa tender boxkan hortiina yaalla afar quful baa ku taalla laba laba quful waxaa furahooda haya cabdisamed oo wakiilka ah hay-adda g i z oo injineerkii ah labana waxaa haya hay-adda p h a oo iyaduna waxa weye halkaasay ku jiraan taas waxaanu uga gol leenahay inaysan b h a wax gaar u maamulatay aan cidno oranin inaan la oran g i z baa wax noo yeerisay waxaan waa wax transparentiya waadaxa sida santuuqu muraayadda u yahay ayuu processkuna wuxuu noogu noqonayaa muraayad haddii alla idmo waxaa weye waxaan taageersanahay sida uu yidhi guddoomiyaha qandaraasladu nin walba ha muujiya kalsooni waxa kan waa waxa weeye waa mashruucii ugu horreeyey ee noociisa ah ama lacagta lagu bixinaya amoontiga ay leeg tahay oo broseskiisu uu puntland ka bilowday puntlandna ku dhammaado awaadhka laga bixiyey aad iyo aad baa u mahadsantihiin